barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado lixda bisha julaayo sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay lixda iyo barkii subaxnimo waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaya nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ku guulaysatay deeq waxbarasho oo uu siiyey siyaasi ku sugan magaalada laascaanood barnaamijkan waxaa weeye waa barnaamij waxbarasho waxaan u talagalay hadduu ilaahay naftada inaan sannood walba shan arday oo gobolka soolah aynu jaamacad u dirno jaamacaddaas oo ah weliba midisiin arday dhakhaatiira soo baran doontaan inay tahay baahida ugu weyne maanta ay gobolka sool qabaan inay tahay dhakhaatiir waxaad kaloo maqli doontaa waraysi aanu la yeelanay koox dhallinyaro ah oo magaalada boorame kusoo bandhigay ciyaar dhaqameedka soomaalida heesihii iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
afduubayaal ayaa ka afduubtay ku dhowaad boqol iyo afartan arday ah oo ku jira iskuul sare oo ku yaala waqooyiga dalka nigeria sida ay sheegeen isniintii shalay ahayd saraakiisha dalkaasi dadka weerarka geestay ayaa ku furay rasaas ka hor intaysan iskuulkaasi sare oo ku yaala gobolka kaduna aysan goor hore isniintii shalayta ahayd aysan ka afduuban intii badnayd ardadii ku jirta iskoolkaasi oo gaaraysay boqol lixdan iyo shan arday halkaasina ku hoyday habeennimadii habeen hore macallimiinta iskuulka ayaa waxay sheegeen in warbaahinta ayagoo la hadlayay meel loo qaaday aysan ogeen ardaydaasi booliiska gobolka ayaa iyaguna waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen lix iyo toban qof oo uu ku jiro macallin afduubkan isniintii shalay ahayd ka dhacay goor hore gobolkaasi waqooyi galbeed ee dalka nigeria ayaa waxa uu ka mid yahay dhacdooyin isdaba xigxigay oo madax furasho iyo afduubba looga qaadanaya dadka laga afduubto gobolkaasi kooxaha gurmadka ee dadka badbaadiya ayaa talaadadii maanta dib u bilaabay howlaha ay ku badbaadinayaan ilaa afar iyo labaatan qof oo lagu la'yahay dalka jabaan dadka maqan ayaa la waayay kadib markii roobab dabaylo watay oo ka da'ay koonfur galbeed ee magaalada caasimadda ah ee tookiyo ay ku sababeen dhoobo iyo dhagxaan buuraha ka soo daatay oo qariyay guryihii ay ku noolaayeen oo ku yaala magaalo xeebeedka atami oo sagaashan kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan tookiyo kooxaha wax badbaadiya oo isugu jiray boolis dabdamis iyo milatari ayaa hakiyey baaritaanka ay wadeen isniintii xalay tan iyo shalay weli laguma guulaysan in nolol ama geeri lagu helo dadka la baadigoobayo warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa v o a ilaa shan dhallinyaro ah oo dhowaan soo dhammaystay dugsiyada sare ee gobolka sool ayaa ku guulaystay deeq waxbarasho oo uu ku taageeray siyaasiga cabdiraxmaan maxamed jaamac janagale janagale ayaa ka mid ahaa musharaxiinta u tartantay kuraasta golaha wakiilada somalilan balse ku guuldaraystay doorashadii dhowaan dhacday cabdiraxmaan janagale ayaa ololihiisii doorashada kusoo galay inuu arday siin doono deeq waxbarasho ballanqaadkaas oo uu qayb ahaan hadda ka dhabeeyey waxa uu arrintan uga warramay wariyaha v o e da ee gobolka sool cabdikariim olol barnaamijkan waxaa weeye waa barnaamij waxbarasho waxaan u talagalay hadduu ilaahay naftada inaan sannood walba shan arday oo gobolka soolah aynu jaamacad u dirno jaamacaddaas oo ah weliba midisiin arday dhakhaatiir soo baran doontaan inay tahay baahida ugu weyne maanta ay gobolka sool qabaan inay tahay dhakhaatiir waayo qof walba oo dhaawacmo ama xanuun yar ku yimaado waxay noqotaa in idan muqdisho ama hargeysa la geeyo marka waxaan isku daynaa hadduu ilahay naftada inaan baahida bal aanu daboollo
cabdiraxmaan waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii u tartamayey golaha baarlamaanka somalilan bal ka waran xilligii ololahaad ku jirtay ayaad samaysay ballanqaadkani sida uu ku yimid bal nooga sheekee
barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijkan ku kaambeyn garaynayay inaan gobolka u qabto waxaan anigu deganahay magaalada hargeysa waxaan arkaa dhallinyaro fara badan oo reer soolah oo laascaanood ama gobolka wax ka soo bartay oo u waayay opportunity ay wax ku dhigtaan ama jaamacad ama reerkooda dhaqaal ahaan ha awoodi kari waayo ama iyaga laftigoodu wakhtiga hagu saamixi kari waayo marka waxaan go'aansaday inaan ololahayga ku darsado inaan ku kaameyn gareeyo inaan ardada wax u qabto ballantii aan qaaday si aad ula socotid kuma soo bixin jagada iyo xildhibaannimada laakiin haddana waxaan aan go'aansaday inaan ballanqaadkii aan hore u sameeyey aan fuliyo
sidaad sheegtay baarlamaanka oo kale kumaad soo bixin haddana ballantii baad fulisay waxyaabay adiga kaaga dhigan tahay inaad waxyaabay aad ballan qaaday fuliso oo munaasabad tartana u qabato arday lixdan gaadhay aad isu keento qorshayaal kaleoo ballanqaad fara badanna aad samaysay ka waran qorshahaas oo kale hadduu kugu dhashay mise horeybu kugu jiray inaad waxqabad u samayso muuqan kara dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
bismillahiageyn maya barnaamijkaas horeba igu jiray anigu saan taariikhtayda aad uga waraysidba for the last idyrste koley waxaan ku noolaa western countrieska de waxbarashadu qiimahay leedahay baanu garanayaa meesha kaliya ee maratay dee dad aad ku caawin kartid ama lagu ilbixi karo gobol ahaan oo waxbarashada waxaa kaloo jirta barnaamij kale oo anidina aan ballan qaaday oo iminka diyaar ah taybalka saaran oo ahaa inaynu shan qof aynu sanadkii walba aynu siino brogram waxa layidhaha microfinance damins sanadkii walba shan qof baa waxaa la abaahinaya shan kun oo dollar shantaa kun oo dollar way soo celinayaan sanad gudahood wax interest ama macaash oo la saaray ma jirto only conditionkan ugu xidhan waxaa weeye in ay ay shaqaalaysayaan hal qof oo ka baxsan shantooda marka barnaamijkaasna wuu soo socdaa ilaah idankii waa diyaar beberwaqi baa socda iyada si ugu dhaqsa badan ku dhawaaqi doonaa cabdiraxmaan siyaasiyiintoo kale loogama baran ballanqaad intay qaadaan ay fuliyaan oo kale oo bulshada ay dib ugu soo celiyaan adigu ballanqaadkaad qaaday baad fulisay jagadii xildhibaankana kumaad soo bixin waa runtaa weeye markii ugu horeysaan barnaamijkan aan ku kambayn garaynayay dee qof walbuu igu qoslay waxaa lahaa odaygu ma siyaasadii uu qurbaa nagala yimid buu nagu wadaa laakiin waa run dad fara badan baa kambayn gareeya haddana wixii ay ballan qaadan aan qaban aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi waa fududeeda qof walba qalbigiisa ilaah baa dalacanaya aniga daacad bay iga ahayd alxamdulilah imkan ii suura gashay aan reer soolna ugu hambalyaynayaa inay
farintaada u diraysa gobolka sool maadaama dhibaatooyin iska jiraan bismillahi again koley xildhibaanada gobolka ka soo baxay ragga barh baan isnaqaanaa de kole waxaan kula dardaarmaya de gobolku waa gobolkoodii iyagaa maanta jaanis weelay inay halkaa u fadhiisan oo ku matalan gobolka ilaa idankii rag waa rag wada kuwalfaydha de koley waa wax laga sugayo oo de wax lagula xisaabtami doono shan sano kadib maanta waxay qabtaan unbaa de lagula xisaabtami doonaa waanooba inay shaqaa fiican qaban doonaan midda kale waxaan maraynaya hadda kadib soomaali sool way isbaratay de qofkii inoo ballanqaada wax ballanqaada baynu waynu la shaqayn doonaa taasna waa ka rajaynaya gobolka kaasi wuxuu ahaa siyaasiga cabdiraxmaan maxamed jaamac janno gale oo u waramayay wariyaheenna laascaanood cabdikariim olol markana codkii baxsanaa ee fanaanka maxamed b k iyo fanaanada ugbaad aragsan
sidii xuuralcayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadlee loo xambaarshaye xubintii kastaba qurux lagu xaree looxan toobshaye asturan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeri
shadiyo midbii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragada asturan ku xijaabane uguba
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeri
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno aaskaygii noqo
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno aaskaygii noqo
kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
magaalada boorame koox dhalinyaro ah ayaa kusoo bandhigay ciyaar dhaqameedka hidaha iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaana ciyaarta loo yaqaano welwelada wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mida dhalinyaradaasi waxa uuna kusoo wareystay barnaamijkeena dhalinyarada halkan waxaa ku sugan kooxda hidaha iyo dhaqanka ee ciyaaraha gobolkan awdal oo inta badan ciyaara iyagu ciyaarta wulwulaha oo ay ka ciyaaraan munaasabadaha iyo xafladaha iyo caroosyada Een, adoo magacaaga ku bilaabaya een, ciyaartan wulwulaha goormaad bilowday waxa weeye anigoo yar baan bilaabay aniga cali nuur cusmaan cansharear ku magac dheer ciyaartan welwelahan waxaan bilaabay anigoo dhallinyara anigoo iska yaroo dhallinyara baa niman ciyaarta yaqaanay oo ciyaari jiray kaalay arooska ii raacayay nimankii way ii jareen xalaaq bay kiciyeen markaa waan xalaaqay waxaan iska dhex doodoonay ana min alif baan ahay kolka horeba waxaan yar heesi jiray howlaha dhalinyartan la heesi jiray hees yaroo fadhiga lagu ciyaaro oo daflayna ayaan ciyaari jiray inankii ii jaray baan ka xalaaqay dhallinyartii kale iga maagtay annagoona welwelaha wax goynaya nagu jirin tegi mayne arooska baa la yidhi arooskuna miyi buu ahaa halkaan ku soconay arooskana waxaa jooga laba ninoo xariifaana oo nin ciidan la odhan jiray nin cayrdoon allah u naxariista way dhinteen labadiiba ninkan idiidee ii jarayna cali hadalaa la odhan jiray saddexdii magac baan isla doortay markaa baa laygu yidhi ciyaartii haddana goynin waa noqonay anaa goynayaan ku idhi dhallinyartii dhallinyartii markaasay maad goyna ani haddaan goyn waayo iska ilooba baan ku idhi intaana idinkaga filaanaya maanta ciyaartii baan ku dhacay cagta sida loo gooyo ma garanayo markaa laakiin codkayguna dee sigaar iyo waxbana gacbo codkayga xabeeb leh luuqdayda magool baa la moodi jiray markaan yara iyo aadoon cod fiicla ciyaartii baan ku dhacay welwelihii baan gooye inankii iyo inantii waxaan ammaantoodii wadaba kolkaan ammaantii dhameeyey cagtii goyntii joogto ayaa waan idhi haddaba siaduu goysa wad uga baxda habbaasiri ciyaarta hore uma goyn jirin baan idhi cagtana kuma jiidi garanayo maanta cali hadalaawigii iyo camirun bay igu soo riday oo ninkii jara ciyaarta raggii basarin jiray iyo Een, waxaad ka warantaa imiga hadda adiga iyo kooxdaadan dhallinyarada ee ciyaarta ciyaarahan hidaha iyo dhaqanka gaar ahaan wulwulaha meelaha aad ku soo bandhigtaan ciyaarihiinin meelahee ka mida meelaha aroosyada inta badan lagu qabto munaasibadaha hoteelada hotel rice iyo hotel sow ilaa haldoor intaa hoteelada waaweyn oo dhan xafladaha lagu qabanaya aroosyada la geeyaanoo looga yeedha iyo meelayaasha kale mashcarkeed dee arrimaha dowladda kolkaa loo baahdo xitaa waan tegnaa miyigaa aad looga haysaya ciyaartan marka ayaga annaga halkan intii way yar tahay dadka badan baa ciyaarta hagaajiya iyo hablaha iyo dumar kolkay dalamada ku daraan bay ciyaartu fiicnaataa imikoo kale annagoo afarnima nooa bashaq bashaq waxaya ciyaarta in badan baa ka dhiman laakiin marka dadka miyiga isku yimaadaana saa loo soo gudeeyo ayay ciyaartu xaraqaad yeelatahay xallid leer marka intaas way naga dhimantaho dadkii magaaladuna ma awoodayaan oo dalacagta inaa wada bixin karayaan intaa yara kooban uma bixiyaan marka sidaasay dee noogu yaraato hableenkii dhinaca ka jooji raggii kale jebinayey wix way naga wada dhiman yihiin ka waa laangar ciyaarta tiradiinnu intay ka kooban tahay kooxdan wulwulaha ciyaaraysa iyo dhallinyarta aad bartay ee inta badan wulwulaha kula goysa ee kaala qayb gasha caroosyada magaalada lagu qabto iyo kuwa kale ee munaasabadaha amase xafladaha maalmaha munaasabadaha oo kale wallaahi way badan yihiin rag ciyaarta yaqaanaayo oo miyigay u badan yihiine laakiin aroosyada magaalada markaan ka qabanayno waa lix nin ilaa sideed nin ugu badi intaasaa dee waxaa dee qarashba kolkaa ku xisaabtamaya laakiin kolka arooska miyiga waa ciyaarta xajiya ulo labaatan nin baa iskugu imanayo oo midba xaggan ka soo dhacayo dumarkii aggaa jooga mashxaradayo ciyaartu xara ka yeelanaysaa markaasaa la isliba rogaya afar ninoo isla taqaanaa galayso saa wililig jaguga siiras markaasaa ciyaartu xara ka leela ega magaalada qaabkumaan yar tusaynaaye in baa ka dhiman ciyaarta
ciyaarahani waa ciyaaro sooyaalkii dhaqanka aha ee soomaalida yaad ka soo gaadhay adu ciyaarahan sooyaalka iyo dhaqankeed ka baratay wallaahi odayaashaan ka soo gaadhay inta badan way dhinteen oo dee odayaa kolkii anugu dhallinyartan ahaa ciyaari jiray raggii aan kuu sheegay imika saddexdii nin xataa ku soo halqabsaday saddexdiiba way dhinteen oo raggii ga waaweyn bay ahaayeen oo odayaalaha rag badan oo magacyaal le waa soo gaadhay buuralayda ilaa boon ilaa quljeed intaasay ragga ciyaaraha yaqaan dhagaxjooggaasay u badnaan jireen raggeega wax yar baa ka sii nool
iminka dadkayna dhegaysanaya idaacaddana naga dhegaysanaya markay ciyaarta walwalaha maqlaan dadkii aana arag iyadoo la ciyaarayo seed ugu tilmaami lahayd bal suuree adu horta midhuhu waa nooc gabayoo kale geeraar baa ku jira geeraarkan waa la wada yaqaanaa tan kale la wareegaya la heesayaana macna gabay bay matashaan oo hariibaadeeda lagaga rogayo gabayga hooyaalayd unba in yar ka duwantahoo waa iska gabay mudhaheega markaan sheegayo ma sideed baa la dhigaa dee taasi waa sheerqaldo anoo mudhihii sheegayo kolkaasoo kale waa laga soo qaadaa saddex waa loo ciyaaraa saddexna waa loo cadhoodaa taasoo kale laga soo qaadaya saddex waa loo ciyaaraayo saddexna waa loo cadhoodaaye saddex waa loo ciyaaraayo boqorkii caadi loo hubayo waryay casrigaa isguurseeyo caruus baa loo ciyaaraayo way noqonaysa saddexna waa loo cadhoodaaye ninkii deenteenna caasiyayo maxaariyaga gaalaadiyo iblays waa loo cadhoodaayo way noqonaysaa alkoolka la goynayo
haashim sheekh cumar good v o e boorama haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan faarax buluug
ku bilaaba xulka qaranka wadanka brazil ayaa gaara fainalka koobka kooba america kadib markii ay hal iyo eber uga adkaadeen wadanka beyru waxaana goolka qura u dhaliyay lucas baketa daqiiqadii soddon iyo shanaad ee qaybta hore ee ciyaarta wadanka brazil ee martida loo yahay ayaa la ciyaari doona xulkii soo badiya caawa kulanka kale ee samafaynalka ee dhex mari doona wadamada argentin iyo colombiya waxaana ciyaarta fainalka ahi ay sabdida ka dhici doontaa garoonka maraka brazil ayaa koobkan qaaday mar kasta oo ay marti geliso waxayna xalay muujisay sida ay uga go-an tahay inay mar kale gurigeeda ku qaado koobkan laacabka xulka qaranka wadanka brazil neymar ayaa isna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu fainalka koobkan la ciyaaro xulka messi ee argentina wararka ka imaanaya magaalada baris ayaa sheegaya in difaacii hore ee kooxda real madrid sergi ramos la filaya inuu maanta tijaabada caafimaadka u maro kooxda b s g ee wadanka faransiiska sida ila wareyday ee u sheegeen telefishinka e s b n wararka ayaa intaasi ku daraya in difaacani uu heshiis laba sana a la gala kooxda baris ramos oo soddon iyo shan jira ayaa bishii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu ka tegay real madrid kadib markii uu ku guul daraystay inuu heshiis la galo kooxda caasimadda sbain manchester city iyo bayer munich ayaa muujiyey xiisaha ay u qabaan helitaanka ciyaaryahankan caalamiga ah ee wadanka sbain laakiin difaaca khibradda leh ee khadka dhexa ayaa doorbiday kooxda b s g ramos wax heshiisa lama gelin real madrid sababo la xiriira isbarbaryaaca ku yimid heshiiskiisa laakiin madrid ayaa sheegtay inuu dhammaaday joogitaankiisa kooxdan wararka ayaa intaasi ku daraya in ramos uu tegi doono magaalada baris saacado yar uun kadib markii uu tijaabada caafimaadka u maray saaxiibkiisii hore ee real madrid ashraf xakiim xakiim oo labiyo labaatan jir ah una dhashay wadanka morocco ayaa la filayaa inuu ku biiro b s g isagoo toddobaatan milyan oo geni uga soo wareegay kooxda inter milan imaanshaha laacibiintan ayaa la filayaa inay xoojiso awoodda kooxda b s g ugu dambeyntiina dhegaystayaal koobka qaramada qaaradda yurub talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doona sbain ciyaarta samafinalka ah ee euro taas oo ka dhici doonta garoonka wemberley xulkii soo badaya ciyaartan caawa ayaa sugaya midkood kooxaha ingiriiska iyo denmark oo ayaguna hameen dama wada ciyaari doona waxaana ku kulmi doonaan ciyaarta fainalka ah oo bishan koob iyo tobankeeda ka dhici doonta garoonka wemberley xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsanid faarax buluw oo ciyaarihii inala socodsiiyey markaana aan dib ugu laabanno kaalmihii suugaanta nala dhegaysta heesta hiboy iyo codadka salaaderbi iyo xaliimo khaliif magool
hiboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso inisaa naftaydana hadba meel abaarto anoon hagara ku qabin ishaleen weyne
ninkagaan hawawile had iyo goor hub cidlaa ka heesayo halkii aad igaysaa
guud ahaan idaacaddeenii dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari waa naga intaas intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
habeenadan daraada hurdadii ka tooso hadba meel abaarto anoon hagara ku qabin